maanta waxaan ribood idinku soo gudbinaynaa meesha oo xaalka isbitaalka uu marayo dhaqaalihii guud ee na soo gaaray wuxuu ahaa laba boqol afartan iyo kow kun lacag dhan ayay ahayd siddeetan kun waxaa lagu dayactiray isbitaalka qaybtii hore ee burburtay lagu soo celinayay wejigeeda hore lacagta inteeda kalena wuxuu ku baxay dhismahan cusub oo qarashkiisu uu yahay lix boqol oo kun oo doolar ay ku wada heshiiyeen guddiga dibudhiska isbitaalka iyo shirkadda waxaan maanta idiin soo gudbinayna waxa weeye lacagta afar boqol oo kun lacagta ka mid ayaa dhiman isbitaalkana shacabka ayaa dhisanaya oo maamulka maaragtay garabsanaya lacagtaas dal iyo dibadba waxaa loo baahan yahay in lagu soo dayactiro isbitaalka shirkadda waxaan ku heshiinay afar face in wax loo siiyo facekood waa la siiyey kii labaad mar dhow ayay shirkadda u baahanaysaa in la siiyo wax laga hayana maaragtay ma jiraan laakiin kaydka iyo rajada aan qabno waxa weeye bulshadii iyo dadkii iska lahaa isbitaalkan taageeraya in gacan loo soo fidiyo annaga guddigaan saad horeyba noogu barateen ammaanada aad noo dhiibtaan inaad meesha ad ugu talgashaan ku baxdaan ayaan ka shaqaynaynaa dhismaha lix baloog ayuu ka kooban yahay oo baloog walba gooni u taagan yahay korna ka wada xiran wuxuu qaadi doonaa boqol siddeetan iyo lix sariirood insha allahu tacaala ama boqol iyo boqol iyo labiyo toban qol ayuu ka kooban yahay waa dhismaha hadda cusub waa dabaqa ho qaybta hoose iyo dabaq hore waxaan uga mahad celinaynaa dhammaan bulshada soomaalida ee ka qayb qaadatay khaas ahaan bulshada reer puntland meel walba ay joogaan ayaan uga mahad celinaynaa qaybtii hore sida uga qayb qaateen iyo halgankay igu jireen haddana waxaan ka codsanaynaa qiimaha dhiman ee isbitaalka ee shanta afarta boqoloo kuna in laisu kaalmaysto dhal iyo dibadba si deg deg ana maatan inala soo garab istaago xabaal nin leh baa qarax tiraa la yidhi isbitaalkan dadweynaha ayaa dhistay qof gaara oo uu sugayaa ma jiro dadweynihii ama shacabkii soo bixiyey dibadda iyo gudaha dibadda iyo gudaha kuu raba ha joogo waxaa laga rabaa dadkii loo dhisahayey inay soo bixiyaan lacagta u dhiman oo aad lacagtaas soo bixisaan midda kale waa idiin mahad celinaynaa waxaan idinku mahad celinaynaa dadkii lacagihii hore soo diray iyo jaaladiyihii soo diray iyo meel kastoo ay ka timidba waana u ducaynaynaa waana u mahad celinaynaa ilaahayna ajar iyo abaalba ha ka siiyo abaalna dadkooday ka helayaan ajarna ilaahay bay ka helayaan waxaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba isbitaalka idinkuu idin sugayaa halkaasuuna marayaa maamul iyo shacabna waa u guntannay waxaan rabnaa in isbitaal moderena meesha laga dhiso sawirkiisana waa idiin soo gelinaynaa waa arki doontaan isbitaal moderena laga dhisayaa ma aha in lacagta inta la qaado aan waxba lagu dhisayn waxa lagu dhisay waa laydin tusayaa haddana meeshuu maraya iyo qaabka u socda idinkuna waa arki kardha